bismillahi raxmaan raxiim saaka sideedii ayaan soo shaqo tegay xafiiskaygaan fadhiyaa ilaa iyo haddana meeshaan fadhiyaa waayahay wadaawinta shaqooyinka ah sii wad shaqooyinkii loogu talagalay inaan ka shaqeyna aan ka shaqeynaya qof soo dacweeye male qof ixiray ma laha qof aan isaragnay ma leh marka sideedii ilaa iyo hadda waxaan fadhiyaa xafiiskayga dhexdiisa mana jiro airboortka baa lagu soo xiray waxbaa lagu yiri airboortna ma tegin meel lama tegin kolley waxay daba socotaa waxyaabihii baadka ahaa ee la iska raadinayo waaya marka ee, warbaahintu waxa ay soo qaadanaysa waxaa ka mid ah in ciidamadu ay tageen garoonka ay kusoo qabteen waxa lagugu eedeynayana ay tahay een, musuq maasuq awgii in ciidamada lagugu soo diray arrintaa maxaad ku beeninaysaa
Eh, one airboor ma tegin qof isoo dacweeye qof isoo wax isoo weydiistayna midna ma jiro Eh, maxaa la yirahdaa musuq maasuqna iguma soo eedeen qofna iguma soo eedeen Eh, qolo eh, qowleysato ah oo ka ganacsada informationka iyo dadka inay daadaan waa waxbay soo qorqoreen waa la ii sheegay wax oo eh, eedeemahaasna dee waa iska tabloids wax soo qorqoray marka wax weyn oo dhib ahoy ugu hayaan ma laha way wadi doonaan ayaga iyo kuwa kaloo badan way soo bixi doonaan waa wax iska caadi ah waa wax madaxda lacag looga qaato waa baad caadi ah waa magac ka xumeyn Eh, shaqadeyda waa sideedii qof aan soo eedeeyey male ma musuq iyo wax u dhow ma jiro Eh, laakiin wasiir warka eedda ah muddaba wuu soo jiitamayay in lagugu eedeeyo musuq maasuq sida ay sheegayaan dadka qaar iyo qoraalada lasoo qoray marka mm, warkaas waxaa leedahay hadda een, dad badan way ku dhageysanayaan waxba kama jiraan waayaa leedahay soo maha waxaa even taas hata waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid ah eh, in aan shirkad siiyey eh, aniga aan leeyahay aan siiyey contract shirkadda la sheegaya laba kun afar iyo tobankii eh, ayaa waxaa u saxiixay contractda siiyey wasiir eh, saciid qorsheel wasiir kale ayaa ka dambeeyey anigana markaan imid shirkadda shaqada ayaan ka joojiyey maxay ay tahay shirkadaas marka wadanka shirkada hay-adda la yiraahdo shirkad la yiraahdo modern technology oo taagooyinka iyo laysanka ii sameyn jirtay wadankaba ma joogin aniga Mm.
saddex sano ka hor intaana wadanka imaan ayaa la siiyey markaana lix bilood gudahood anigaa ka joojiyo eh, shaqada ka joojiya Mm.
marka been abuurta hataa waxaa wanaagsan midda la isku tutoosi iyo wax isu toosan hataa ma ahayn Eh, saxiixyadii baa lahaa shirkadii dadki lahaa waa ka hadlay qolo kastaa ka hadlayso marka waa dacayd eh, raqiis ah waaya marka maxaa uga magaca hadli dadka.
weyday marka ee, wasiir arintan oo aad shir jaraa-id u qaban weyday oo aad u beenin weyday in warkaas uu yahay war aan waxba ka jirin
Ehm, anigu shir jaraa-id badan baan qabtaa laakiin waxaa waye shirarka aan qabto shir jaraa-idyada aan qabto wuxuu ku saabsan yahay eh, wax qabadka dowladda kuma saabsana inaa aniga isdifaaco aniga waa iskalsoonahay Ehm, inta yara siyaasad iyo iyo baab wadata umaji jawaabo runtii firaaqa umahay waaya marka qof mas-uul qaran ah haddana een, muwaadin soomaaliyeed ah een, m- ma sahlan in lagu soo eedeeyo arrin la xiriirta musuq maasuq ama in uu lunsado hanti dowladeed ama han- hanti shacab intaba marka warbaahintii kaa qortay ama warbaahintii hadalkaa sii daysay ma sidaabaa kaga gaabsanaysaa
Eh, warbaahintu waa laba nooc mid waa website dad lacag looga qaato taas eh, waqti badan ma doonaya inaan ku lumiyo Eh, idaacadda shaqada oo sida la sheegayay soo eh, baahisay in aniga la xiray Eh, sidaasi oogama habi doono sababtoo ah shuruuc baa jirta wadanka wadanka sharci buu leeyahay Eh, waagii wixii la raba la iska sheegayay lama joogo marka iyaga sidaasi oogama habi doono